amarada kale kow iyo toban booliiska ama maxkamadda ayaa bixin kara amaro kale oo gaar ku ah adiga ama qoyskaaga cilaaqaadka dadka u dhaxeeya badankiis kuma jirto cabsi kantaroolid ama rabshad ficilladaada lama aqbali karo hadda waxa lagu siiyey amarkan waxaana waajiba inaad addeecdo amarkani wuxuu ku jiraa kombyuutarka booliiska new south welles rabshadda gurigu waxay saamaysaa oo waxyeeshaa qof walba marka carruurtu ay arkaan rabshad guriga ka dhacaysa waxay u badan tahay inay ka qaadaan niyadjab welwel iyo xanaaq waxaana laga yaabaa inay dugsiga kala kulmaan dhibaato tani waxay kuu tahay fursad aad ku samayso isbeddel haddii aad jeclaan lahayd inaad qof kala hadasho maaraynta dareenkaaga iyo dhibsiga cadaadiska waxaa la heli karaa caawimo waxaadna wacaysaa menis referal service oo nambarkoodu yahay hal saddex eber eber toddoba lix lix afar sagaal hal adeeg rag si ay u helaan kaalmo relationships australia oo nambarkoodu yahay hal saddex eber eber saddex lix afar labo toddoba toddoba adeeg kaalmada qoyska parenty line oo ah hal saddex eber eber hal saddex eber shan labo adeeg lagu kaalmayo waalidiinta haddii aadan raacin waxa amarkaanu sheegayo waxaad xabsi geli kartaa ilaa laba sannadood waxaana lagugu ganaaxi karaa shan kun iyo shan boqol waa lagu soo eedayn karaa waxaana lagu geyn karaa maxkamad gafaf kale oo dembeeya tusaale ahaan gacanka hadal iyo handadaad iyo weliba jebinta amarkan haddii arrintan darteed maxkamaddu kugu hesho dembi gafafkan dartood waxaa mudan kartaa ciqaab siyaado ah sida xabsi muddo dheer ah si dhaqso ah waa inaad u qaaddaa dhammaan hubka gacanta iyo wax kasta oo lagu dagaalami karo oo aan la oggolayn sida ku xusan liiska xeerka mamnuucidda hubka ee oo ay weheliyaan shatiyada kale ee booliiska haddii aad haysato mid ka mida kuwaas waxaad ku xadgudbaysaa amarkan waxaana lagugu eedayn karaa gafaf dembiyeed oo kale haddii aad qabto wax su'aalah oo ku saabsan amarada waxaad la xidhiiri kartaa garyaqaan legal aid new south welles telefon eber labo sagaal labo hal sagaal shan eber eber eber rugta booliiska agtaada ah waxaadna weydiin kartaa sarkaalka u qaabilsan rabshadda qoyska haddii aad tahay qof la ammaan geliyey low acces new south welles telefoonkoodu waa hal saddex eber eber siddeed siddeed siddeed shan labo sagaal ama www low acces n s w gaf au adeegyada tarjumidda telefoonkoodu waa hal saddex hal afar shan eber ama www tis national gov au